macmaahyaha af soomaaligu inta badan waxay leeyihiin qaybo kala duwan kuwo la dhaho hal dhudood iyo saddex dhudood kuwo waxaa jira toos u dhisan iyo kuwo saddexli ama afarli qaabab u dhisan kuwa iyo kuwo maldahan oo sarbeeb ah iyo kuwo saxa ujeedadooda ay sax tahay maamahaya kuwa saddex dhadoodka oo kale waxaa ka mid a soomaalida waxay tidhahdaa saddex lama badsado soor fagaare ficil sokeeye iyo fadhi xidid waxay ka wadaan saddex haddii aad badsato macnaa xumaan bay ku leedahay kow soor fagaare meel fagaaro lagu cuntaynay meel dad isku yimid xafladoo kale cuntada la keenay wax badan ka cunin iyo run ka cun ficil sokeeye haddii dad xigtadiina isleesaanna aada u sii badsan macnaha inaad jawaab fiican siiso isku dayn maadaama xigeliya dad jawaab fiican siiso waxay ka dhigan tahay way xumaanaysaa waa badsan iyo fadhi xidid xididkana gacalka inta badan in las ag fadhiya maaha bay dhahaan markay u tagtay salaanta inaad joogto bis hore uga teg saddex lama badsada bay dhaheen waa saasoo kale maamaayaa kuwa saddex dhadoodoo kale ka mid tahay kuwa laba dhadoodoo kale waxaa ka mid a waxay dhahaan ardayda tacliin ardayga tacliin laba midu lahaw maskax fiican ama fadhi aan daalin waxay ka wadaan ama maskax fiican oo wax kuu qabanaysa hore u qabanaysa lahaw ama fadhi samir aad ku dul akhrida akhris badan waa kuwa labadhadooda oo kale ardaygu waa laba kordha mid laydhi waddo iyo mid laabi waddo mid hamigiisa u socdo inay waxbartay ka go-an tahay iyo mid dhallinyarta iyo hugunkaun la socdo way badan yihiin mahmaayo kuwa tooska ee caadigaa samaysan waxaa ka mid a mahmaayaan afdabalan waa dahab macna waxay ka wadaan aamusnaanta inta badan way fiican tahay oo qofku markuu aamusan yahay inta badan sida dabeecadiisa wixiisa lama fahmi karo waxaa ka mid a waxaan wax afdhaafay afaaf dhaaf ama hadalku intuu afkaaga ku jiro ammaanadaada yahay haddii ad wixii kaa soo baxo waxay ka dhigan tahay uu kaa baxay matalan sirbuba ahaaba haddii qofu sheegtay waa wax ad u adeysatay ku dhaafay oo kale waa maamaaya tooska oo kale kuwa iska doorxul ayaa jiro inta badan aanan xaqiiqadii aanan sheegayn oo la maldahay matalan kuwan kuwa dumarkao kale ka hadlaya maxay dhaheen gaari xilkasa ninkeedna xusan waalidkeedna xurmaysan waxay ka wadaan gabadha marwada ee xilkiga gudanaysa ninkaygana waa la hadalhayn meel kastoo la joogo ma gabadhaa fiican heel baa qaba waalidkeedna xurmaysan oo waalid fiican baa soo warbaariya baa laleeyahay dee wiilkii gabadha xitaa ka qabay gaar ahaan kaasaa uu hayaa xurmo maadaama gabadh fiican oo helay waalidkii markay u yimaadiin inuu si fiican usoo dhaweeyey marka maamayo noocyo badan bay leeyihiin oo ay ka mid yihiin kuwaas way sii badan afar ilaa shan afar dhudood saddex dhudood saasay leeyihin laakiin kuwa ugu muhiimsan waa inta aan sheegay